idaa qiila haddii la yidhaaho lahum nimankii yahuudda ahaa aaminuu rumeeya haddii lagu yidhaaho bimaa kitaab rumeeya kitaabkaasoo anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahaan yahuuddu nu'minu annagu waxaanu rumaynaynaa bimaa kitaab kitaabkaasoo unzila la dejiyey calaynaa korkeenna lagu soo dejiyey wayakfuruuna yahuuddu waxay ku kufrinayaan bimaa kitaab ayay ku kufrinayaan kitaabkaasoo wara'ahu waraa'a maa unsila calayhim wixii iyaga lagu soo dejiyey gadaashiisa ahaaday way ku kufrinayaan walxaal ayay ku kufrinayaan huwa maa waraa'a waxaa kitaabkooda ka dambeeyey alxaqu mid xaqa uu yahay musadiqan xaal uu yahay mid rumaynaya xaqaas limaa iladii kii rumaynaya macahum yahuudda micigooda ahaaday qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalama calayh falima maxaybaa taqtuluuna aad u dilayseen ambiyaa allaahi ambiyadii ilaahay maxaad u dilayseen min qablu min qabli inzaali haada alkitaab kitaabkan soo dejintiisa ka hor maxaad ambiyada ilaahay u disheen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumaysan bimaa unsila calaykum wixii laydinku soo dejiyey haddaad rumaysan tihiin maxaad ambiyada u layseen waidaa wakhtigii qiila lahum yahuudda loo yidhaaho aaminuu bimaa kitaab rumeeya kitaabkaasoo anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey qaaluu waxay yidhaahaan yahuuddu nu'minu waxaanu rumaynaynaa bimaa kitaab kitaabkaasoo unsila kitaabka calaynaa korkeenna lagu soo dejiyey wayakfuruuna waxayna ku kufrinayaan bimaa kitaab kitaabkaasoo wara'ahu waraa'a maa unsila calayhim wixii lagu soo dejiyey gadaashiisa ahaaday walxaal ayay ku kufrinayaan huwa maa warahaasina alxaqu mid xaqa uu yahay musadiqan xaal uu yahay weliba xaqaasi mid rumaynaya limaa iladii kii rumaynaya macahum yahuudda micigooda ahaaday qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalama calayhi falima maxaybaa taqtuluuna aad u dilayseen ambiyaa allaahi ambiyada ilaahay maxaad u dilayseen min qablu qabla inzaali haada alkitaab kitaabkan soo dejintiisa ka hor maxaad ambiyada ilaahay u disheen in kuntum mu'miniina kuwa rumaysan haddaad tihiin bimaa unsila calaykum wixii korkiinna lagu soo dejiyey haddaad rumaysan tihiin weli ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheekayn nimankii yahuudda la dhihi jiray madaxadaygoodii iyo mar walbaba inay caado u leeyihiin kutubta samaawiyada ah ee ilaahay uu soo dejiyey inay ka hor yimaadaan haddii ay tahay qur'aankan uu la yimid nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi iyo haddii ay tahay kutubtii nabigeenna ka horraysay intaba way ku kufrin jireen yahuuddu markii la yidhaaho nimankan yahuudda oo dadka mu'miniintu ay ku dhahaan aaminuu bimaa anzala allah war wixii ilaahay soo dejiyey rumeeya saas markii la yidhaaho waxay leeyihiin annagu waxaanu rumaynaynaa kitaabkiinala ku soo dejiyey kutub kalena ma ogolin taasay xujo ka dhigtaan markii la yidhaaho war kitaabka ilaahay soo dejiyey rumeeya annagu waxaanu rumaynaynaa kitaabkiinala ku soo dejiyey laakiin kutubta kale annagu ma doonayno saasay xujo ka dhigtaan marka bimaa anzala allaahudaas qur'aanka keliya in loola jeedo ama in loola jeedo wixii ilaahay soo dejiye oo dhan oo xataa injiilku uu soo gelaayo labada tafsiirba waa jiraa wixii ilaahay soo dejiyey oo qur-aanka iyo kii kitaabkiina ka horreeyey oo injiilka ahaa intaasoo dhan rumeeya markii lagu yidhaaho waxay leeyihiin innagu waxaanu rumaynaynaa kitaabkiina la ku soo dejiyey oo ay ula jeedaan tawraad annagu tawreedaan haysannaa haddii macnaha kitaab aanu rumaynayno waxaanu rumaysannahay kitaabka tawraad wayakfuruuna bimaa wara'ahu wixii asaga ka dambeeyey tawreedna way ku kufrinayaan oo tawreed waxaa ka dambeeyey kitaabkeenna qur'aanka ay tawreed wuu ka dambeeyey waxaa kaloo tawreed ka dambeeyey injiilkii oo nebiyullaahi ciise la siiyey wixii kutuba oo ka dambeeyey tawreedka oo qur-aankeennii iyo injiilka ah dhammaan way ku kufrinayaan yahuuddu taasoo ah marka cadaalad darro iyo ka hor imaad ay ka hor imaanayaan xaqii ilaahay uu soo dejiyey maxaa yeelay tawraad wax allaha soo dejiyey iyo qur'aankan iyo injiil allaha soo dejiyey waa isku hal rabbigu marka hal rabbi kutub ka wada socota ayay kala saarsaareen oo ay leeyihiin qaarna waanu rumaynaynaa qaarna waa inkiraynaa ay leeyihiin oo ma rumaysanin iyadoo weliba waxa tawraad ka dambeeyey uu yahay uu kitaab xaq ah oo rumaysan kitaabka iyagu ay haystaan oo tawraad tawraadka iyagu ay leeyihiin waanu rumaysannahay kitaabkan qur-aanku ma beeninaayo oo qur-aanku wuxuu leeyahay tawraadku waa xaq waa kitaab ilaahay uu soo dejiyey inkasta oo qur-aanku uu nasakhay haddana waa kitaab samaawi ah oo xagga ilaahay ka yimid subxaanahu wa tacaala oo ma diidana qur-aankani marka yahuuddu xujadaasay la yimaadeen nabigeenna marka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi u jawaab tawraadaan rumaysannahay hadday ku yidhaaheen waxaad ku tidhaahaa maxaad u disheen ambiyadii ilaahay ambiyadii ilaahay maxaad u disheen haddaad tawraad rumaysan tihiin tawraadna waxaa ku qoraa in nabiyada ilaahay dhiiggooda la bannaysto tawraadna waxaa ku qoraa dadka xaqa faafinaya oo diinta idiin sheegaya oo adinka naar idinka badbaadinaya dadkaas in la dilo ma tawraadaa qaba tawraad ma qabo in ambiyada ilaahay la dilo qof xaqdarro in lagu dilana tawraadku ma qabo marka meesha waxaa ka soo baxday nimanku inaysan waxba rumaysnayn hal kitaab xataa hal kitaab inaysan rumaysnayn xataa maxaa yeelay kitaabka ilaahay uu soo dejiyey keliya lagama rabo uun nu'minu bimaa unzila calayna annagu wixii nala ku soo dejiyey waa rumaysannahay kaa keliya ilaahay kaa rumaysan maayo ilaa aad dhaqan geliso marka nimankan yahuudda ah afka uunbay ka leeyihiin kitaabkii tawreed waan rumaysannahay iyagoo kitaabkii tawreed aan rumaysannahay dhahaya ayay ambiyadii ilaahayna xasuuqeen oo ay laayeen marka nimanka waxaa iskhilaafay hadalka ay ku hadlaayaan iyo ficilka ay samaynayaan a iskhilaafay oo qowlka ay ku hadlaayaan waxaa weeye inay kitaab rumaysan yihiin oo niman kitaab ku dhaqmaya ay yihiin hadalkooda sidaasuu u dhigmi markii dhaqankooda iyo ficilkooda la fiiriyana waxayba dilayaan ambiyada ilaahay marka waxaa weeye nimankan yahuudda waxaa lagu yaqaanaa in dhaqankoodii iyo waxyaalaha ay sheeganayaan ay isbeeninayaan oo waxaa lagu yidhi ambiyada ilaahay maxaad u disheen haddaad tawraad rumaysan tihiin kuwan marka lala hadlaayo waa yahuuddii joogtay xilligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa warku ku socdaa ee yahuuddiin marka waxaa la leeyahay haddii yahuuddaa warku uu ku socdo yahuuddii xilligii nabigeenna joogtay calayhi salaatu wasalaam iyagu ma aysan dilin ambiye ilaahay ee maxaa loo leeyahay ambiye ilaahay aad disheen macnaha horay ayaan u soo qaadannay waxaa loo leeyahay ambiyada ilaahay aad disheen aabbayaalkoodii iyo awowayaalkoodii ayaa waxay layn jireen ambiyada ilaahay iyaguna way ku taageereen oo ma aysan cambaarayn oo raalli ay ku yihiin maadaama ficilkii iyo dhaqankii xumaay ay raalli ku noqdeen ayaa waxaa laga dhigay inay iyaguba ka qayb qaateen dilkii ambiyada dilkii ambiyada inay ka qayb qaateen ayaa ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala aayaddan marka waxay ku tusin qofka muuminkaa ee ilaahay wuxuu ka dooni waxa uu sheegaayo iyo dhaqankiisu inay iswaafaqaan iimaankaasaa la yidhaha kaasuu ilaahay dooni subxaanahu wa tacaala ma ahana sida yahuuddu hadda ay sheeganayaan ay leeyihiin tawraad waan rumaysannahay maca daalikana ambiyadii ay xasuuqayaan kaas waa midka ilaahay diiday oo uu yidhi maxaad ambiyadii u disheen haddaad mu'miniin tihiin marka iimaanka waxa weeye ilaahay uu jecel yahay oo qofka uu janno ku gelinaayo oo ilaahay uu ku jeclaanaayo waa in qofka hadalkiisa iyo ficilkiisa ay iswaafaqsan yihiin taasaan la dooni taasuuna ilaahay raalli kaaga noqona adiga subxaanahu wa tacaala midda kale waxaa weeye nimankan yahuudda ah iyagu tawraad way iska haysteen iyagoo weliba taxriifiyey marka waxaa la yidhaha kitaabkan samaawiga ah ee samada ka soo degey haddii qofku uusan ku dhaqmaynin isagu sabab uguma noqon karo inuu janno ku galo oo uu ku badbaado waxa lagu badbaadayo waa dhaqan iyo ku camalfal kutubta samaawiga ah ee samada laga soo dejiyey lagu camalfalo kaasaa badbaadada uun ku jirtaa welidaa waxaa lagu misaaliyaa adiga tusaale ahaan haddii dhakhtar uu kuu soo qoro daawo daawuu dhakhtarkii kuu soo qoray warqaduu ka soo buuxiyey daawadii adigii waad xanuunsantah maalin walba warqadii aad akhrisane waa akhrisane santuuqaad ku xidhan kuma dhaqmaysid dhakhtarkii daawada wuxuu kugu soo qoray inaad daawadan raadsatid oo daawadan aad isticmaashid ood cunto oo markaa kabacdi aad ku caafimaaddo taasuu kuugu soo qoray warqaddii marka waad akhrisan subax kasta santuuqiyaad galabtiina gelin ma ku caafimaadi taas marka bimujaradi tilaawa bimujaradi tilaawa warqaddii dhakhtarku kuu soo qoray oo daawadaadu ay ku jirtay inta akhrisataad habeenkii xaraysaa waad akhrisataa habeenkii aad xaraysaa lagama yaabo inaad ku daawooyid lagama yaabo inaad ku daawoodid marka diintan iyo kutubtan ilaahay uu noo soo dejiyena waa sidaas oo kale qofku hadduu iska akhrisanaayo iska akhrisanaayo laakiin uusan dhaqan gelinaynin waxa weeye kuma daawoobaayo kuma daawoobaayo waxa waxaa lagu daawoobaa markaad adigu dhaqan gelinaysid walaqad jaa'akum muusaa bilbayinaati uma اتakhadtum اlcijla min bacdihi waantum daalimuun wala wallaahi ilaah baan ku dhaartahay qad xaqiiqee jaa'akum muusaa muusaa idin yimid haddaad yahuuddii tihiin bilbayinaati xujooyin cadcad ayuu idinla yimid uma markii xujooyinkaa uu idinla yimid kabacdi ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla weylkii ayaad ilaahan ilaah ka samaysateen min bacdihi bacdi muusaa nebiyullaahi muuse kabacdi aad weylkaas ilaah ka samaysateen walxaal ayaad ilaah ka samaysateen antum adinku daalimuuna atiin kuwa dulmi sameeyey biittikaadikum alcijla weylkaas samaysigiisa aad samaysateen aad ku dulmi fasheen wala wallaahi ilaah baan ku dhaartaahay qad xaqiiqee jaa'akum waxaa idiin yimid muusaa muusaa bilbayinaati xujooyin cadcad idinla yimid uma markii xujooyinkaa cadcad uu idinla yimid ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla weylkii min bacdihi bacdi muusaa nebiyullaahi muuse kabacdi aad weylkaa samaysateen walxaal ayaad samaysateen antum adinkuna daalimuuna atiin kuwa dulmi sameeyey biittikaadikum alcijla samaysigiinna aad cijliga samaysateen aad ku dulmi fasheen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa weli wuxuu la hadli nimanka yahuudda ah aayaddani waxay ku xidhan tahay aayaddii hadda casharka aanu ka bilownay waxaa weli la rabaa in dabagal lagu sameeyo oo la burburiyo xujadii yahuudda ay dhaheen nu'minu bimaa unsila calayna annagu waxaanu nahay kuwo kitaabkii nala ku soo dejiyey kitaabkaasaan rumaysannahay taasaa la rabaa in la baabi'iyo xujadaasa xujadaas aayaddii hore waaa waxaa lagu baabi'iyey maxaad ambiyadii ilaahay u disheen haddaad kitaab rumaysan tihiin ilaa nin kitaab rumaysan ma dilo ambiyo ilaahay ambiyo ilaahay waxba ka galabsan iyo naf ilaahay dilkeeda uu xarimay ma dilo qof kitaab rumaysan marka maxaad u disheen ambiyada ilaahay midda kale waxaa la leeyahay aayaddan inay leedahay nebiyullaahi muuse wuxuu idinla yimid xujooyin cadcad xujooyinka cadcad hadda waxaa loola jeedaa waa mucjizaadkii nebiyullaahi muuse uu la yimid sida baddii oo usha uu ugu dhuftay oo baddii intay u kala dilaacmasay ay iska dhex mareen iyo dhagixii uu usha ku dhufanayey oo laba iyo tobanka ilood oo biyaha ay uga soo burqanayeen waxaa ka mid a sidaas oo kale xujooyinkaa nebiyullaahi muuse uu la yimid mannigii iyo salwihii mannigii iyo salwihii cirka uga soo daadanayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xilligii tiiha ay ku jireen reer banu israa'iil in daruur dushooda la keenay iyadoo qorraxda laga ilaalinayo intaasoo aayaad oo cadcad ayuu nebiyullaahi muuse idinla yimid waad ku qanci weyseenoo waxaad samaysateen ilaahaad dibi ka dhigateen dibi ayaad caabudeen ood ilaahaad ka dhigateen nebiyullaahi muuse markuu aaday tawraad soo qaadashadiisii markii kitaabkii tawraad uu aadayo ilaahay uu ka soo qaadanayo tawraad la soo siinaayey markaasaad dibigii iska caabudayseen adinkoo weliba daalimiin ahoo dulmi ku sameeyey cibaadadii aad dejiseen meel aan loogu talagelin maxaa yeele cibaadada waxaa loogu talagalay ilaahay in la caabudo adinkuna waxaad caabudeen loodaasaad caabuddeen oo ilaahaad ka dhigateen wey marka waxa hadda aad leedihiin kitaabkii tawraad aan rumaysannahay waa war aan waxba ka jirin waa war aad isaga difaacaysaan raacidda nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayh iyo diididda kitaabka qur-aanka aad ku diidan tihiin oo xujaad ka dhiganaysaan oo markii la yidhaaho kitaabkan rumeeya annaguba kitaab waan haysannaa waa un xujo un maahana iimaanna ma lihidin niman diinku dhaqmahayana ma tihiin waxaa tihiin nimankii looda caabudi jiray looda nimankii caabudi jiraa tihiin maxaad kitaab haysataan waxaa tihiin nimankii ambiyada laayey ambiyada nimankii laayaa tihiin muxuu yahay marka kitaabka aad haysataan وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وإذ وقت حصلت أخذنا ميثاقكم بلن كيني أنقادني ورفع أخذنا أنقبني ميثاقكم بلن كيني أنقبني oo warafacnaa fawqakum dushiinna aanu warafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiinna aanu ku kor yeelnay adduura jebalkii oo waqulnaa lakum idinka aan idinku nidhi huduu qaata maa iladii kii qaata aataynaakum aanu idin siinay biquwatin xoog ku qaata wasmacuu maqlana maa fiihi kitaabkan aanu idin siinay waxa ku dhex jirana maqla qaaluu waxay yidhaaheen yahuuddii markaa samicnaa waanu maqalnay xaqa wacasaynaa waana ku caasigarownay dhegahana waa ku maqalnay laakiin dhaqan ma hayno wa ushribuu waxaa la cabsiiyey yahuuddii fii quluubihim quluubtooda dhexdooda waxaa lagu cabsiiyey alcijla xubba alcijli dibiga jacaylkiisii ama weylka jacaylkiisii ayaa quluubtooda lagu cabsiiyey maxaana sidaa ugu wacan bikufrihim bisababi kufrihim kufrigooda sababkiisa ayaa quluubtooda dibigii loo cabsiiyey qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi bi'sa maa shay ayaa baas leh shaygaasoo ya'murukum bihi shayga iimaanukum iimaankiinnu uu idin amraayo iimaankiinnu wuxuu idin amraayo waa wax baas leh in kuntum haddaadba tihiin mu'miniina kuwa rumaysan oo bitawraati tawraad rumaysan waid waqti xasuusta akhadnaa aan qabannay miisaaqakum ballankiinnii oo warafacna aan kor yeelnay fawqakum dushiinna adduura jabalkii duur la dhihi jiray dushiinna aanu ku kor yeelnay oo waqulnaa lakum adinka aan idinku nidhi khuduu qaata maa iladii kii qaata aataynaakum aanu idin siinay biquwatin awood ku qaata wasmacuu maqla maa fiihi kitaabkan waxa ku dhex jiro xaqa maqla qaaluu waxay yidhaaheen markaa yahuuddii samicnaa waan maqalnay wacasaynaa waana caasinnay waushribuu fii quluubihim yahuudda quluubtooda quluubtaa dhexdooda waxaa la cabsiiyey alcijla xubba alcijli dibi jacaylkiisaa quluubta laga cabsiiyey bikufrihim bisababi kufrihim kufrigooda sababkiisaa quluubtooda dibi loo cabsiiyey qul waxaad ku tidhaahaa nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi bi'sa maa shay ayaa baas leh shaygaasoo ya'murukum bihi shayga iimaanukum iidaankiinnu uu idin amraayo in kuntum haddaadba tihiin mu'miniina kuwa mu'miniin oo bitawraati rumeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu inaaga sheekayn nimanka yahuudda madaxadaygooda iyo inay yihiin niman macangaga oo tawraadna aysan rumaysnayn injiilna aysan rumaysnayn qur'aanna aysan rumaysnayn hal kitaab oo kutubta ilaahay ka mida inay beeniyeen kulligood ay wada beeniyeen oo hal kitaab aysan rumaysnayn ayaa ilaahay inoo sheegi subxaana waxaa la yidhi waxaad xasuusataan xilligii ballanka aanu idinka qaadnay oo ballankaas waxa weeye waa ballankii tawreed lagu qabtay oo la yidhi kitaabkan tawreed ku camalfala oo ku dhaqma oo ilaahay iyo ambiyada uu soo dirtayba rumeeya markay diideen waxaa la soo kor yeelay jabal la dhihi jiray duur jabalu duura inta la soo fujiyey ayaa dusha laga soo saaray markaasaa la yidhi khuduu maa aataynaakum biquwa hadda qaata kitaabka haddii kale jabalka waa laydinku soo fasixi oo adinka dhan waa laydinku halaagi waa laydinku halaagi kulligiin qaata kitaabkanaa la yidhi maqlana xaqa laydiin sheegaayo markaasay waxay yidhaaheen samicnaa waan maqalnay hanala ka dulqaado jabalka waan maqalnayne wacasaynaa waan caasinnay caasintaas marka culimmada laba tafsiirba way ku macneeyaan wacasaynaa biquluubinaa inay ula jeedaan qalbigaannu ka caasinnay laakiin afkii waxay ka yidhaaheen samicnaa samicnaa afkay ka yidhaaheen qalbigana waxaa uga jirtay waxbaha yeelinina oo ku caasigarooba taasi mid uu tafsiirka labaad wuxuu yahay nimankan hadalkan waxayga dhaheen markii kitaabkii ay qaateen oo jebalkii markii la dul keenay si rumahay u rumeeyeenoo qalban waqaaladanba way ka rumeeyeenoo waxay yidhaaheen kitaabkii waan qaadanaynaa ka bacdiyay sheekeeyeenoo waxay yidhaaheen lowla aljebel jebalkaasaan ka cabsannay maahane la qulnaa waxaan dhihi lahayn samicnaa wa casaynaa jebalkaasaan ka cabsannay maahane waxaan dhihi lahayn samicnaa wa casaynaa waa maqalnay waana caasinnay laakiin buurtaan uga gambanaynay markaan dhahayna bisbis wey waan rumayna waan rumayna jebalkaan uga cabsanayn labadaa tafsiirba culimmadu way ku fasiraan inay isla markii dhaheen jebalka markii la dul keenay afka ay ka dhaheen samicnaa waan maqalnay qalbigana ay uga jirtay waanu ku caasigarownay kitaabkii iyo xaqiiba amabase hadalkan waxay dhaheen markii jebalkii laga dul yeelay oo dushooda laga qaaday oo ay afka iyo qalbigaba alla ka rumeeyeen kabacdiyay waxay yidhaaheen lowla aljebel hadduusan jebalku jiri lahayn laqulnaa waxaan dhihi lahayn samicnaa wa casaynaa waan maqalnay waana caasinay ayaan dhihi lahayn maane buurtaan ka cabsanaynay inna la ku sii daayo labada tafsiirba wuu jiraa ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegi nimankan yahuudda ah waxyaalaha ugu wacan inay xaqa diidaan kitaabka qur'aankana ay ka soo hor jeestaan waxaa ugu wacan nimanka qalbigooda ayaa waxaa si fiican u saameeyey baalkii ay samaysteen oo weylka ahaa dibigaa cibaadadiisiyaa qalbigooda dhex gashay marka si kasta hadday yidhaahaan xataa waan iska dhaafnay oo waa ka toobad keenaynaa weli waxay isleeyihiin wanaagaa laydinka soo fujiyey oo baalkii aad caabudi jirteen wax fiican u ahaa wax fiicanaa laydinka fujiyey ayay leeyihiin marka maba ka baaba'ayaba cibaadada iyo jacaylka dibiga ay u qabaan nimanka lagama baabi'in karo yahuuda maxaa yeelay intaasay caabudi jireen bahalkan cijligaa waxay u caqiidaysnaayeen uluhiya inuu isagu ilaahiyay caqiidaysnaayeen marka wa ushribu waxaa loo leeyahay waa la cabsiiyey sideedaba waxaa weeye cabitaanka markii aad cabto meel kasta wuu kaa galaa jirhkaaga xididadaa qaadaya xididadaa markay qaadaan waxay ku soo wareejinayaan jirhka dhan ayay ku soo wareejinayaan cabitaanka qofku hadduu cabo marka waxaa laga dhigay niman jacaylkii dibiga jacaylkii dibiga ayaa waxaa laga dhigay xididadooda inuu la shaqaynayo sida cabitaanka xididada uu qaado oo uu jirhka dhan ugu wareejiyo ayaa waxaa laga dhigay dibiga jacaylkii ay u qabeen in xididadoodaoo dhan iyo dhiiggooda uu la shaqaynayo marka lagama yaabo way ku adag tahay inay dibigaa ka soo foqaan iyo kufriga nimanka cabitaanuu u noqday cabitaan way cabeen nimanka dibigii waxaana taa ugu wacan bisababi kufrihim kufrigooda sababtoodaa loo cabsiiyey quluubtoodo qalbigiiyaa waxaa uga taagan cibaadadii dibiga oo nimanku niman kaafiriin ahoo gaalo ah wey waxaa ku culus wixii ay barteen inay isaga tagaan marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi nimankaa u jawaabaa la yidhi yahuuda ah waxaadna ku tidhaahaa iimaankiinnu waxa uu idin faraayo waa wax baas leh haddaadba mu'miniintiinood iimaan sheeganaysaan iimaanka aad wadataan ayuu wuxuu yahay iimaan baas leh maxaa yeelay waxaa wax lala yaab la'ah iimaan oo idin faraaya inaad ambiyada ilaahay dishaan iimaan idin faraaya qur'aankii ilaahay uu soo dejiyey inaad ka hor timaadaan iimaan idin faraaya nebiyullaahi moxamed inaad ka hor timaadaan sala allahu wasalam calayh marka waxaa weeye iimaanka aad sheeganaysaan waaba iimaan baasleba waaba haddaad mu'miniin tihiin waaba haddaad mu'miniin tihiin mu'miniin maba tihiine iimaankiinna waaba iimaan lala yaabo iyagaa lagu jeesjeesi wixii ay wateena waxaa laga dhigi iimaana laga dhigay marka waxaa la leeyahay war iimaankiinnu wuxuu idin faraayo foolxumo badana oo iimaankuma wuxuu idin yidhaahaa ambiyada dila oo iimaankuma wuxuu idin yidhaahaa xaqa ka hor imaada war iimaankiinnu baas badana marka maadan bi'sa maa ku jirta waxaa kuu bannaan tamyiiz inaad ka dhigtid faacilkii bi'sana damiir mustatir aad ka dhigtid bi'sa huwa shay ayaa baas leh maa shay-an min shayin xagga shayga ayuu u baas lahaaday oo maadana tamyiiz aad ka dhigtid waxaa kaloo kuu bannaan maadan nafteeda inaad faacilkii bi'sa ka dhigtid bi'sa maa shayaa baas leh ama markaa ka dhigo maadaas macrifo ama nakiro markaad faacil ka dhigtid bisa maa meladii kii ayaa baas leh ama bisa maa shay ayaa baas leh shaygaasoo ya'murukum bihi shayga iimaanukum iimaankiinu idin faraayo قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل وحد كتلها النبي الله محمد صلى الله وسلم عليه إن كانت هدي أهاتي الدار دارتي دار تاسو على آخرة الدنبيسي دار تاسو عند الله على أكتيس أهاتي لكم أدينك هدي إذين أهاتي دار تاس دار آخرة أدينك كلية هداد ليذهين khaalisatan xaalay tahay daartaasi mid saafi ah lakum adinka saafi idin ah min duuni nnaasi dadka sokadoodana saafi idin ah fatamanawu lmowta mowt hadda tamaniya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa kunuu sheegaaya fii qawlikum hadalkiinii aad tidhaaheen hadduu run idinka yahay geeri jeclaada qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi maxamedu sala allahu wasalam calayhi in kaanat iddaaru daartu hadday tahay daartaasoo alaakhiratu dambaysa daartaasoo cindallaahi alla agtiisa ahaatay lakum adinka hadday idin ahaatay daartaas lakumta waxaa weeye waa khabarkii kaana oo la soo hormariyey khaalisatan xaalay tahay daartaasi mid saafi ah lakum adinka saafi idin ah min duuni naasi dadka sokadiisana saafi adinka idin ah hadday tahay fatamanawu lmowta mowt tamaniya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina fii qawlikum hadalkiina kuwa ku run sheegaya haddaad tihiin hadda marka mowd iyo geeri iska jeclaada hadalkan waxaa weeye aayaddani waxay jawaab u tahay nimankan yahuudda gaar ahaan kuwa culimmada oo kitaabka towraadka gacanta ku hayay hadalle ay dhihi jireen ayaa hadalkan lagu radinayay oo nimanka yahuudda dadka waxay u sheegi jireen lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara waxay dhihi jireen qof aan yahuud ahayn janno maba gelaysaba waxay kalay dadka u sheegi jireen kuwii oo taxriifiyey towraadka waxay dhihi jireen naxnu shacbullaahi almukhtaar annagu waxaan nahay shacabkii ilaahay uu doortay naxnu shacbullaahi almukhtaar lan yadkula aljannata ilaa man kaana huuda qof aan yahuud ahayna janno maba loo ogolaba yahuud qof aan ahayn janno looma ogola wa naxnu shacbullaahi almukhtaar annaguna shacabkii ilaahay doortay ayaan bannahayba maba nihinba dad la cadaabahayo waxyaalahan muslimiintu ay sheegayaan ay leeyihiin yahuudaa la cadaabi iyo waxba kama jiraan sidaasay culimmada yahuuddu shacabka ay ku qanci jireen been abuuradkaasay sheegi jireen oo daarta aakhiro nicmadeeda innaga uunbaa iskale haddaan yahuudnahay sidaasay dhihi jireen aayaddani markaa waxay jawaab u tahay hadalkaas ay faafiyeen yahuudda oo been abuuradka ah oo wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi nimanka sidaa dhahaya haddii daarta aakhiro adinku aad iska leedihiinoo saafi ay idin tahay daarta aakhiro waxaa loola jeedaa markaa jannada jannadaasi hadday saafi idin tahay oo dadka kale aysan shaqo ku lahayn oo yahuud maahana ruux kale uusan janno gelayn hadda marka geeri jeclaada geeri jeclaada oo nolosha adduunyada iska naca maxaa yeelay qofku hadduu ishubo oo ballanqaad uu haysto inuu jannada gelaayo jannada nolosheeda iyo adduunyada nolosheeda yaa fiican jannada nolosheedaa fiican marka noloshan adduunyada iska naca oo ilaahuna dil dhaha oo nafta naga qaad si aad raaxadii aad xagga ugu helayseen aad u aadaan saa jeclaada hadday run idinka tahay maxaa yeelay qofku hadduu ishubo oo daarta aakhiro jannadeeda uu isku hubo noloshan adduunyada ma qiimeeyo nolosha adduunyada uma qiimaysna waxaa qiimo u leh in nolosha aakhiro iyo geeridaa qiimo u leh taasuu ku farxaa geerida wuu ku farxaa welidaa saxaabatu rasuulillaahi intooda badan marka sakaraadkooda la gaadho oo xilliga geerida la gaadho waxay dhihi jireen marxaban bilxabiibi alqaadim xabiibkii noo soo galay ayaan soo dhowaynaynaa xilliga sakaraadka markii malakumowdku u yimaado xabiibkii aan jeclayn ee noo soo galay ayaan soo dhowaynaynaa ayay dhihi jireen saxaabada in badan ee ka mid a marka qofku hadduu shaqaystay oo uu ishubo oo qof ilaahay si toosa ugu xidhan uu yahay adduunyadan wuu nacaa nolosheeda wuxuu jecel yahay inuu adduunyadan wasakdeeda isaga tago oo uu ka raaxaysto saasuu jecel yahay marka haddii aad tihiin niman daarta aakhiro iska leh oo janno gelaya hadda iska jeclaada sidii dadka ahlu khayrka lagu yiqiin geerida jeclaada haddaad run sheegaysaan ilaahay marka wuu u jawaabay subxaana walan yatamanow ma tamaninaayaan ku mowta abadan weligood ma tamaninaayaan bimaa qadamat aydiihim bisababi maa ay iladii kii sababkiisa ayaysan u tamaninaynin qadamat aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen wallaahu ilaahay caliimun allah ku cilmi badan wey bidaalimiina daalimiinta allah ku cilmi badan wuu og yahay inaysan tamanin karin waan jeclahay xataa ma dhihi karaa ilaaha og walan yatamanaw mowt sababkiisaysan mowt u tamaninaynin qadamat aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen wallaahu ilaahay caliimun alla ku cilmi badan weeye bizaalimiin aalimiinta alla ku cilmi badan weeye inaysan tamaninayn geerina aysan jeclayn ilaahayaa ka warqaba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi nimankii yahuuda ahaa oo dadka u sheegaayey naxnu shacbullaahi almukhtaar shacabkii ilaahay la doortayaa nahay janno yahuud uun baa gelaysa oo markaa lagu yidhi waxaad ku tidhaahaa haddii janno aad gelaysaan dee janno lama galo iyadoon la dhiman janno waxaa ka sokaysa geeri horta qof aan dhiman janno ma galo marka aad raaxaysateenoo noloshiinnii aakhira aad aaddaane bal geeri tamaniya ilaahay wuxuu yidhi lan yatamanawu abadan yahuudi weligood tamanin maayaan geeri weligoodna ma jeclaanayaan marka lantani waxa weeye waa nafyiga mustaqbalka macnahaasay faa'iidaysaa mustaqbalkay diidanta macnaha waxa weeye zamanka mustaqbalka ilaa qiyaami saaca laga gaaro yahuud ma tamaninayaan geeri weligood waana sidaas wey daa'iman xilli walba iyo casri walba oo yahuudu ay joogto ma jeclaysanayaan geerida waa khalqiga ilaahay kuwa ugu nacaybka badan geerida maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi subxaana waxaysan geeri ku jeclaysanaynin waxay og yihiin waxa ay hormarsadeen waxay hormarsadeenay iska warqabaan nimanku maxaa yeeley waa og yihiin nabiyullaahi moxamed inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayh kitaabka qur-aanku inuu xaq yahay waa og yihiin laakiin waxaa u diiday madaxtinimadaa ay jeclaysanaayaan iyo xaasidnimo ay leeyihiin sidee carab nabi uga dhalan karaa carab sidee nabi uga dhalan karaa ambiyadii annaga kulli nebiyullaahi moxamed ka horrayse oo dhan innagay nala naga dhalan jireen reer banu israa'iilay ka dhalan jireen carab sidee nabi uga soo bixi karaa midda kale qolooyin kalena waxay ku haystaan xoogaan lacagahoo towraadda ay taxriifinayaan lacagay ku qaataan marka waa og yihiin wax walba nimankan ee jira in qur-aanku uu xaq yahay nebiyullaahi moxamed uu xaq yahay sala allahu wasalam calayhi iyaguna dembiilayaal ay yihiin waa is og yihiin qofku hadduu dembi uu isku og yahana geeri ma jeclaysanayo maxaa yeele cadaab inuu ka horreeyo og yahay cadaab inuu ka horreeyo ayuu og yahay welidaa nin taabiciintii ka mid ahaa ayaa waxaa su'aalay nin boqoraa weydiiyey wuxuu ku yidhi dadka cibaadaystee cibaadada badan maxay geeri u jecel yihiin oo dadkeenna boqorradaana aan geerida u necebnahay bal su-aashaa ka jawaab ayaa lagu yidhi nin taabiciyu a taabiciintii hore ka mid ahaa wuxuu yidhi marka naxnu cammarna alaakhira annagu waxaan camirnay aakhirada naga horraysa wax kasta dadaalkeennii waxaan ku bixinay aakhiro aakhiraannu inagu camirnay fa naxnu nuriidu inagu waxaan doonaynaa an nakhruja ilaa cumraanina meeshii aan camirannay inaan aadno waan doonaynaa waan jecelna maxaa yeel innaga adduunyada kuma aanan dadaalin daaro dheerdheer kama aanan dhisin dabaqyo kama aanan taagin dabaqyadeena xaggay noo jiraan xaggaan xoogga saarnay marka meeshaan camirannay inaan aadnaan jecelna wa antum cammartum addunya adinka laakiin haddaad boqorradii tihiin waxaad camirteen adduunyada wa kharrabtum alaakhira aakhiradiina waa iska kharribteen fatakrahuuna waxaad kahanaysaan uu yidhi an takhrujuu ila alkharaab meel kharaab oo aadnan camiran oo waxba aysan idiin jirin inaad aaddaan aad necbtiin oo meeshii aad camirateenna aad isaga baxdaan maxaa yeeley wixii caqli iyo maskax iyo awood aad lahaydeen tanaad isugu geyseen adduunyada halkaa waad kharribteen oo meeshaa waxba idinma jiraan marka waxaad jeceshiin meeshan xoogaa adduunyada aad camirateen in maalma aad ku sii noolaataan meesha aad kharaabka ood kharribteen oo aakhirana waad dhibsanaysaan aadiddeeda maxayna waxaad ogtihiin inaysan waxba idinka horrayn marka qof kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caasiyey wax uu ka nacay badan yahay ma jiro dhimasho maxayna waa is ogyahay bimaa qadamat aydiima u taal waa is ogyahay wax uu meesha inaysan waxba u jirin in meesha balaayo unay ka sii horrayso ayuu ogyahay ilaahayna wuxuu ku cilmi leeyahay uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala gaalimiinta ilaaha ku cilmi badan waa og yahay inaysan jeclaysanaynin geeri weligoodna xataa aysan tamaninaynin walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولو والله إله بان كدار تاهد تجدن ogaatid oo ogaatid hum yahuuda axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin ayaad ogaan calaa xayaatin nolosha ugu dadaalka badan dadka waa axrasa kuwa ka dadaal badan inay yihiin aad ogaan oo nolosha uga dadaal badan min aladiina kuwii ka dadaal badan ashrakuu billaahi ilaahay u shariig yeeleen yawaddu axaduhum yahuudda midkood wuxuu jecel yahay low yucammaru haddii la cumri sii lahaa alfa sana kun sano haddii la cumri sii lahaa ayuu jecel yahay wamaa huwa axadkaas kunka sano la cumri siiyana bimusaxsixihi axadkaas mid fogaynaayo ma aha min alcadaabi cadaabka mid uu ka fogaynaayo ma aha an yucammara tacmiiruhu cumrisiinta la cumri siiyey waxba cadaabka ka fogayn mayso wallaahu ilaahay basiirun alla og wey bimaa shay ayuu og yahay shaygaasoo yacmaluuna ay camal falayaan wala wallaahi ilaah baan ku dhaartaa tajidanna waad ogaanoo waad ogaan hum yahuuda axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin aad ogaan calaa xayaatin nolosha ugu dadaalka badan wa axrasa ayaad ogaan kuwa ka dadaal badan min aladiina kuwii nolosha uga dadaal badan ashrakuu billaahi ilaahay u shariig yeeleen yawaddu axaduhum yahuudda midkood wuxuu jecel yahay low yucammaru haddii la cumri sii lahaa axadka alfa sanatin kun sano haddii la cumri sii lahaa waa jecel yahay wamaa huwa axadkaasina ma aha bimusaxsixihi axadka miduu ka fogaynaayo ma aha min alcadaabi cadaabka uu ka fogaynaayo an yucammara tacmiiruhu cumrisiintiisu waxba ka fogayn mayso cadaabka ilaahay wallaahu ilaahayna basiirun alla arkaayo wey ama alla og wey basiirka labada macno buu ku yimaadaa aragti iyo ogaal wallaahu ilaahay basiirun alla og weeye bimaa shay uu og yahay shaygaasoo yacmaluuna ay camal falayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu radin xujadii yahuuddu ay wateen xujadii ay dhahayeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara naxnu shacbullaahi almukhtaar annaga shacabkii ilaahay doortaan nahay jannada waxaa gelaya yahuud uun waxaa la yidhi haddii jannada yahuud uun ay gelayso dee geeri maad iska jeclaataan si jannadiina aad u gashaan waxaa la yidhi taasi ma dhici karto yahuuddu weligood ma jeclaysanayaan inay dhintaan maxaa yeele waxay isog yihiin waxa gacmahoodu ay hormarsadeen ayay isog yihiin waxaa marka naloo sheegi nimankan yahuudda ah inay yihiin dadka kuwa ugu dadaalka badan nolosha adduunyada nolosha adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisan kala duwan ee noocyada faraha badan u qaybsamaaya ilaaha abuurtay qolo walbana dabeecadooda ilaaha ka warbixinaya qolo walba dabeecada ay leeyihiin ilaaha nooga warbixinaya subxaana nimankan marka yahuudda waxuu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala inay yihiin dadka kuwa ugu dadaalka badan nolosha adduunyada waxa weeye waxay xataa ka dadaal badan yihiin uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala kuwa mushrikiinta ah oo asnaamta caabuda yahuudda iyagu waxay sheegtaan annagu sanam ma caabudayno ilaahaanu caabudaynaa laakiin qur-aanka ma doonayno nebiyullaahi moxamedna ma doonayno sala allahu wasalam calayhi saasay yidhaahaan oo kuwa ilaahay rumaysan ayay iska dhigaan laakiin kuwa xataa asnaamta haysata iyagaa ka nolol jecel oo ka naf jecel oo ka adduunyo jecela ilah yidhi subxaanahu wa tacaala waa kuwii juhalada ahaa oo sanamka caabudaayey kuwan yahuudda ah ee kitaabaan haysanaa dhahaya ayaa adduunyada uga dadaal badan maxaa yeelay taa waxaa kallifaaya nimankan yahuudda way og yihiin xagga inaysan waxba u jirin aakhiro iyagu horta waxay og yihiin aakhira inay jirto yahuudda waxay kalay xaqiiqa ahaan iyo si dhaba u og yihiin aakhira haddii ay tagaan in la cadaabaayo way og yihiin hadalkan ay leeyihiin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraa dadkay ku qancinayaan dadkay ku qancinayaan maalin way sog yihiin ahlu naar inay yihiin marka xoogaa waxay leeyihiin nolol kale xagga idinma jirtee tan uun baad nolol ka haysataane middaan ku dadaala oo naftiiyaysan idinka dhicin oo ku dadaala adduunyadan kun sano inuu noolaado ayuu ninka yahuudigaa jeceliya xagga waa og yahay waxba inaysan u jirin maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay waxyaalo cadcad oo xaqa inuu ka hor yimid waxyaalo xaq- cadcad ee xaqa inuu ka hor yimid ayuu is og yahay kuwa xataa mushrikiinta ee asnaamta caabuda iyagaa ka daran oo ka adduunyo jecel maxaa yeele kuwa asnaamta caabuda aakhira inay jirto maba rumaysnaba waa cawaam jaahiliin wey aakhira inay jirto isagu maba ogaba maba ogaba inay aakhira jirto sanamuu haystaa oo u caabudaa kuwani laakiin aakhira inay jirto waa rumaysan yihiin waxay kale rumaysan yihiin xagga inaysan waxba u jirin tan bisay ku dadaalayaan marka naf kale ma haystaan noloshan adduunyo uun ayay ku dadaalayaan meeshan marka an yucammarada yawaddu axaduhum low yucammaru low yucammarudaas waa mafcuulkii mafcuulkii yawaddu wey oo lowdana waxaa lagu dhalaalin masdaraa lagu dhalaalin yawaddu axaduhum midkood wuxuu jecel yahay low yucammaru tacmiirahu cumrisiintiisa wa min aladiinadaasna waxay ku tacalluqi axrasa oo maxduuf axrasa oo meesha ka xadfan oo lagu cadfaayo axrasa naasidan hadda hore walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa axrasa min aladiina ashrakuu ka dadaal badan kuwii mushrikiinta xataa mushrikiinta xataa ka dadaal badan ilaahay marka wuu u jawaabay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi si kasta oo yahuuddu ay nolol ugu dadaalaan oo ay u jeclaystaan kun sano inay noolaadaan cumriga dheer haddii la siiyo xataa cumrigaas dheeri kama badbaadinaayo mana ka fogaynaayo cadaabka ilaahay uu u talagalay subxaanahu wa tacaala maxaa yeeley qofku hadduu dembiilo yahay oo ilaahay xariggiisii uu gaayey xariggii ilaahay hadduu gooyey boqolaal sano hadduu noolaado boqolaalkaas sano kama difaacayaan cadaabka ilaahay meel u yaalla cadaabkii un weligaasoo dhiman maysid un kun sano noolow haddaad tirid cadaabkaa un lagugu sugi halkaas ayaa lagugu sugi marka yahuuddan si kastay u noolaadaan oo naftu ay ugu jirto cadaabka ilaahayaa meel u yaal un cumri dheeridaasina kama difaaci karto cadaabka ilaahay oo iyaga lagu ihaanaysanayey قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل وحد كتر نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه من قفكي من كاسو كان هو من كو أهادي عدوا عدو أهادي لجبريل جبريل عدو أهادي فليمت قفكاسي هب انتو bikaydihi cadhadiisa ha la dhinto qofkaas maxaa yeelay fa innahu jibriil nazalahu qur'aankan isagaa soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga ku soo dejiyey biidni illaahi idanka ilaahayna ku soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay qur-aanku mid rumaynaya ayuu soo dejiyey limaa ayiladii kii rumaynaayo bayna yadayhi qur-aankan hortiisa ahaaday wa hudan hanuun xaal uu yahay qur-aanku wa bushraa bishaare xaal uu yahay qur-aanku lilmu'miniina mu'miniintana uu bishaare u yahay qul ku dha nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi man qofkii qofkaasoo kaana huwa qofku caduwan cadow ahaaday lijibriila jibriil cadow u ahaaday falyamut bikaydihi qofkaa cadhadiisa ha la dhinto fa innahu jibriil nazalahu qur-aanka jibriil isagaa soo dejiyey calaa qalbika qalbigaaga ku soo dejiyey biidni illaahi idanka ilaahayna ku soo dejiyey musaddiqan xaal qur-aanku limaama aladii kii uu rumaysan yahay bayna yadayhi qur-aanka hortiisa ahaaday wa hudan xaaluu yahay qur-aanku mid hanuun ah lilmu'miniina mu'miniinta hanuun u ah wa bushraa bishaare xaal qur-aanku yahay lilmu'miniina mu'miniinta bishaare u ah labadaba waad ku tacallujina way ku tanaasucayaan lilmu'miniin aayaddani waxay jawaab u tahay yahuudda qole ka mid a ayaa waxay u yimaadeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaasay waxay ku yidhaaheen bal waxaad wax nooga sheegtaa malagga aad leedahay qur'aanu igu soo dejiyaa bal malagaas saaxiibkaaga ee qur-aanka kugu soo dejiya bal noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam malagga qur-aanka igu soo dejiya waxaa la yidhaahaa jibriil jibriilaa la yidhaahaa waxay yidhaaheen marka haddii aad dhihi lahayd qur-aanka waxaa igu soo dejiya mikaa'iil mikaa'iilaa igu soo dejiya ama israafiil malagga la yidhaaha igu soo dejiya haddaad dhihi lahayd waan ku raaci lahayn qur-aankana waan rumay lahayn laakiin haddii aad tidhi jibriila igu soo dejiya annagu ma rumaynayno sababtoo ah jibriil waa malag yanzil bilxuruuf wasalaazil jibriil waa malag la soo dega dagaallada iyo dhulgariirka iyo ummadaha malagga halaagay wey markii ummad la halaagaayo isagaa ku qayliya ummad markii la halaagaayo isagaa ku qayliya ummad markii dhulka lala goynaayo isagaa dhulka la gooya marka malaggan waa maga malag dagaal uun u qaybsan wey ummadihii horuu baabi'iyey saas aawgeed haddaadna dhihi lahayd malagga oo la yidhaha mikaa'iil mikaa'iil oo roobabkuu qaabishan yahay waa malag nabad nabadgelyada ka shaqeeya wey roobabka iyo waxyaalaha barwaaqada iyo arrimahaasuu qaabishan yahay marka haddaadna dhihi lahayd mikaa'iil iyo israafiil iyo kaasaa qur-aanka igu soo dejiyey haddaadna dhihi lahayd waan ku rumayn lahayn laakiin hadda saaxiibka qur-aanka kugu soo dejiya waa jibriil jibriilna annaga cadowgeennii wey sababtoo ah yanzil bilxuruub wasalaazil wuxuu la soo degaa dhulgariiro iyo dhulgoyn iyo qaylo ummadaha uu sawaxan ku furo markii ilaahay ay beeniyaan dagaallo unbuu ka shaqeeyaa wey dagaalluu ka shaqeeyaa saas aawgeed ma rumaynayno qur-aanka ma rumaynayno waa cadowgeennii weye jibriil jibriil cadowgeennii wey ummado badanuu halaagay marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii sidaas ay yahuuddu ku yidhaaheen aayaddanaa soo degtay waxaa la yidhi waxaad ku tidhaahaa qofkii jibriil cadow u ah qofkaasi cadhadiisa ha la dhinto jawaabkiiyaa maxduuf man kaana caduwan lijibriil falyamut bikaydi macnaa jibriilna wax ka qaadi maayo qur'aankanna waxba kama qaadi karo ilaahayna waxba kama qaadi karo isaga uun baa cadhadiisa la dhimanayo isaga uun ayaa cadhadiisa la dhimanaya sababtoo ah jibriil waa malaggii soo dejiyey qur'aanka oo qalbigaaga ku soo dejiyey marka ulajeeddadu maaha haddii ay leeyihiin waa malag ummadihii horuu halaagay waa malag dagaallada iyo waxyaalaha ka shaqeeya weeye hadday leeyihiin hadda isagu horta sidiisaba jibriil wuxuu halaagaa wixii ilaahay ka hor yimaada ilaahay wixii ka hor yimaada ayuu halaagaa taas xataa haddii laga soo tago manaafic badanna waa la yimid jibriil manaafic badan dagaallo kaliya ma aha wuxuu la yimid qur'aankan yaa soo dejiyey qur-aankan waxaa qalbigaaga ku soo dejiyey jibriil qur-aankani waa hanuun ummadaha ku hanuuna qur-aankani waa bishaaro mu'miniintuu bishaaro u yahay mu'miniintuu hanuun u yahay isagaa naarta looga badbaadaa isagaa jannada lagu galaa qur-aankii marka jannada lagu gelaayey malaggii soo dejiyey weeye jibriil marka see ku dhihi karaan dagaallo unbuu qaabishan yahay iyo ummadaha inuu halaago ayuu qaabishan yahay see ku dhihi karaan haddii xataa ummado uu halaago kuwii ilaahay xaggiisa ka hor yimaada kuwaasu isagu halaagaa dhinac kale markii loo fiiriyana halaag kaliya kuma qaybsanee wuxuu la soo degaa bishaarooyinka bishaarooyinka oo qur-aankani ka mid yahay wuxuu la soo degaa hanuunka wuxuu la soo degaa insaaniyadda dhan waxay ku badbaadi lahaayeen insaaniyadda dhan waxay ku badbaadi lahaayeen oo qur-aanka ah isaga unbaa soo dejiyey oo karkaa ku soo dejiyey man kaana caduwan lilahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa mikaala fa ina allaha caduwun lilkaafiriin man shaksigii shaksigaas oo kaana huwa manku caduwan cadow ahaaday lilaahi ilaahay cadow u noqday wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisana cadow u noqday wa rusulihi ilaahay rusushiisana cadow u noqday wa jibriila jibriilna cadow u noqday wa miikaala wa miikaala miikaalna cadow u noqday fa ina allaha ilaahay caduwun mid cadow u ah weeye isaguna lilkaafiriina asna ilaahay kaafiriinta mid cadow ah wey man shaksigii shaksigaasoo kaana shaksigu caduwan cadow ahaaday lilaahi ilaahay cadow u ahaaday wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa cadow u ahaaday wa rusulihi ilaahay rusushiisa cadow u ahaaday wa jibriila jibriil iyo wa miikaala miikaalna cadow u ahaaday faina allaha ilaahay caduwun alla cadow u ah weeye isaguna lilkaafiriina kaafiriinta isna cadow u ayay subxaanahu wa tacaala waxaa lagu yidhi nimankan aayaddani waxay ku xidhan tahay aayaddii hadda aanu soo qaadannay aayaddii hadda aanu soo qaadannay waxay radinaysay xujadii yahuudda ay la yimaadeen oo ay dhahayeen innagu jibriil waa cadowgeenna maxaa yeelay dagaallada iyo dhulgariirka iyo ummadaha halaagooda waxaasuu ka shaqeeyaa un ilaahay marka wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qofkii ilaahay cadow u noqda malaa'igtiisana cadow u noqda rusushiisana cadow u noqda jibriil iyo miikaa'ilna cadow u noqda ilaahayna gaalada cadow uu leeyahay anna idinma rabow malaa'igtayda haddaad nacdeen oo cadow aad u noqoteen aniguna cadowgiinaan ahay waan idin nacay uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala haddii qofkii ilaahay cadow uu noqdona oo alla uu naco waa qof macnaha wax yar oo khayra oo qofkaas uu leeyahay ma lahan shar oo dhanna way ku kulantay shar uma dhimana qofkii ilaahay cadow uu noqday subxaanahu wa tacaala marka nimankan waxaa la leeyahay yahuudda ah ilaahayaan cadow u nahay ma aysan dhihin rasul aan cadow u nahay ma aysan dhihin miikaal aan cadow u nahay ma aysan dhihin maxaa ilaahay iyo malaa'igta iyo rususha iyo miikaal aayaddan loogu sheegayo jibriil bisaan cadow u nahay ay yidhaaheen oo cadowgeenna ah maxaa aayaddan laysugu qabtay ilaahay iyo malaa'igtiisii iyo rusushii iyo miikaal iyo maxaa loogu qabtay culimmada mufasiriintu waxay leeyihiin waxaa sidaa loogu qabtay jibriil wuxuu ka socdaa xagga ilaahay ilaahayaa soo dirsaday waa malag ilaahay soo dirsaday qofkii marka ka hor yimaada oo cadow u noqda wuxuu cadow u noqday allihii soo dirsaday allihii soo dirsaday ayuu cadow u noqday midda kale jibriil isagu wuxuu ka mid yahay malaa'igta ilaahay uu ka mid yahay wuxuu ka mid yahay gaar ahaan malaa'igta waxyiga rususha ku soo dejisa oo rususha qur-aanka iyo kutubta iyo waxyiga ku soo dejisa ayuu ka mid yahay marka jibriil iyo rususha xidhiiraa ka dhexaysa maxaa yeele rususha isagaa u waxyooda qofkii marka jibriil cadow u noqda rusushii oo dhan uu cadow la noqday maxaa yeele waa mucallinkii rususha mucallinkii rususha wey adiga mucallinkaaga qofkii cadow u noqda adigana cadowaad u noqon oo cadaaweysta jibriil marka mucallinkii rususha ilaahay wey oo waxyiga ku soo dejinayay saasaa loo leeyaha rusushiina cadowaad u noqoteen rusushii oo dhan ayaad cadow u noqoteen haddaad jibriil cadow u noqoteen malaa'igtii oo dhan ayaad cadow u noqoteen haddaad jibriil cadow u noqoteen maxaa yeelay malaa'igta dhan waa isku mid uun addoommo ilaahay uu soo dirsaday subxaanahu wa tacaala oo ilaahay uu jecel yahay oo mid walba koonkan meel ilaahay uu u wakiishay uun mid roobabkaa loo wakiishay mid waxaa loo wakiishay waxyiga inuu soo dejiyo mid waxaa loo wakiishay roobabkaa loo wakiishay mid waxaa loo wakiishay dadka inuu nafta ka qaado waa malaa'ig ilaahay subxaanahu wa tacaala wakiillo ka ah uun oo ilaahay uu howl u dirsaday qofkii marka iyaga ka hor yimaada malaa'igtii oo dhanna wuu ka hor yimid rusushii wuu ka hor yimid jibriil wuu ka hor yimid xataa miikaalka aad sheegaysaan waad ka hor timaadeen malagga miikaa'il ood sheegaysaan xataa beentiin way ma jeclidin haddaad isaga jeceshihiin jibriil aad jeclaan lahaydeen maxaa yeele laba malag oo ilaahay soo dirsaday marka waxaa la leeyahay jawaabkan man kaana jawaabteedii maxduuf wey من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فهو من الكافرين ساسي كدغنت جوابتي من محذوف من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فهو من الكافرين قف كاسي كافرين توبا كمدي هذا قف ملك إلهي كتل ما بي وعدو غيغيري وقال قف كاسي وقالوا بي وجبريل يري وعدو إلهي kaafiriintuu ka mid yahay hadduu kaafiriinta ka mid noqdayna fa ina allaha caduwun lilkaafiriin ilaahayna kaafiriinta cadow leeyahay marka waxa weeye waxaa idinku kallifaaya malaa'igtan ilaahay inaad cadow la noqotaan waxa ka dhalashay oo meesha ka dhashay waxa weeye cadaawadii ilaahay ilaahay cadow adinkana idiin noqday aayaddan marka waxaa laga qaadayna ilaahay uu nagu tusaalayn subxaanahu wa tacaala addoommo ilaahay uu jecel yahay qofkii cadow la noqda inuu cadow ilaahay noqonayo isaguna addoommo ilaahay uu jecel yahay ha noqdo malaa'ig ilaahay ama dad ilaahay uu jecel yahay oo ilaahay uu karaameeyey oo ilaahay ku xidhan oo ilaahay caabudaayo habeen iyo maalin ilaahay ku xidhan ha noqdaan qofku hadduu cadow la noqdo ilaahayaa cadow u noqonayo subxaanahu wa tacaala marka khatarteeday leedahay qofku hadduu ilaahay ku xidhan yahay waa layska ilaaliyaa maxaa yeele malaa'igtan malaa'ig ilaahay addoommadiisa wey markay yahuudu tiri innagu cadowaan jibriil u nahay waxaa ka dhashay ilaahayna inuu yidhi anna cadowaan idina xadiidna waxaa soo arooray man caadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarbi weli anigu aan leeyahay qofkii col la noqda dagaalaan ogeysiiyey dagaal ayaan ogeysiiyey marka qofku hadduu yahay qof ilaahay ku xidhan cadaawadiisu khataray leedahay waxay dhalaysaa in ilaahay uu cadow kuu noqdo taasay dhali ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ولو والله لا بان كدارتا قد حقيقة أنزلنا وحان نسود جني إليك حقا نسود جني نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه آياتنا نسود جني آيات كاسو بينات على عد وما يكفر بها آيات كاسنا كما كفريه إلا الفاسقون فاسقون ما هنا وحكا لكما كفريان ولو والله لا بان كدارتا قد حقيقة أنزلنا إليك حقا وحان نسود جني نبي الله محمد صلى الله وسلم عليه آياتنا نوسو دجني آيات كاسو بينات على عد وما يكفر بها آيات كما كفريان إلا الفاسقون فاسقون ما أنا وحق لكما كفريان معنى آياتا وتسلية لنبينا محمد صلى الله وسلم عليه وحال لقو صبر سين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام oo waxaa la leeyahay aayaadkan aan kuu soo dejinnay oo qur'aanka ah waxaa ku kufriya faasiqiin uun dadku hadday wanaagsan yihiin qof wanaagsan qur-aan kama hor imaanayo haddaad aragtid qof qur-aan ka hor imaanaya oo xaq ka hor imaanaya waa qof faasiqa wey marka uu nimankan iska daaweeye waxaa weeye faasiqiintu weligooday un xaqa ka hor yimaadaan weligooday aayaadka ilaahay ka hor yimaadaan nabigaana lagu sabarsiin sala allahu wasalam calayh awa kulamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum bal aktaruhum laa yu'minuun awa kulamaa mar kasta oo caahaduu nimankan yahuudda ahi ay ballamaan cahdan ballan nabadahu cahdigaas waxaa tuura fariiqun fariiq ayaa tuura fariiqaasoo minhum yahuudda ka mida bal iska dhaafe aktaruhum intooda badan laa yu'minuuna maba rumaynayaanba xaqii awa kulamaa mar kastaoo caahaduu ay ballamaan cahdan ballan nabadahu cahdigaas waxaa tuura fariiqunaa tuura fariiqaasoo minhum yahuudda ka mida bal iska dhaaf fariiq inuu tuuree aktaruhum intooda badanaanba laa yuuminuuna bilxaqi xaqa aan rumaysnayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegi nimankan yahuudda ah mar walbaba inay yihiin niman ballanka ka baxa un ballanba kama xirmo towraad ballamaa ugu qoraay way jebiyeen qur'aankan iyagaa lagula ballamay inay rumeeyaan way jebiyeen marka alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nimankan yahuudda mar kasta oo ballan ay galaan ballankaas waxaa jebiya fariiq iyaga ka mid ah jamaaco iyaga ka mid aha jebinaysa w marka ballankaas culimmada mufasiriintu waxyaalo badanba way ku fasiraan waxaa lagu fasiraa ballankii caalamudar lagu qabtay alastu birabbikum qaaluu bala markii nebiyullaahi aadam ilaahay abuuray ballankii arwaaxda dhan ilaahay intuu soo aruuriyey uu ku yidhi rabbigiin ma ahay oo ruuxdoo dhan ay tidhi bala rabbigeen waa tahay ballankaasay jebiyeen wey fariiq iyaga ka mid a waxaa kaloo ballanka lagu fasiraa ballankii towreed lagula ballamay maxaa yeelay towreed waxaa lagula ballamay nebiyullaahi moxamed rumeeya hadduu yimaado sala allahu wasalam calayh yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil nabigu towreedna wuu ku qoraa injiilna waa ku qoraa rumeeya waa kaa ballankii way ka baxeen marka taasna ballanka waa lagu fasiraa waxaa kaloo ballankan lagu fasiraa cahdi dhex maray iyaga iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ay jebiyeen cahdigaasi wuxuu ahaa nimankan yahuudda wuxuu nabigu kula ballamay calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi war adinku ahlulkitaab ma tihin kitaab ma sheeganaysaan waa yahuuddii madiine joogtay haa kitaab waan sheeganaynaa oo towraadaan haysannaa hadda anugu waxaan la dagaalami niman mushrikiin la yidhaaho oo asnaam caabuda oo kitaab aan rumaysnayn oo ilaah aan rumaysnayn nimankaasaa dagaal naga dhexeeyaae dagaalka ha la gelinina oo safkooda ha ka dagaalaminina maxaa yeele isku diinba ma tihin adinku kitaabaad sheeganaysaan beenbeenba ha noqdo kitaabkiinnu yid kuwaana asnaamay caabudaan haddii marka dagaal aannu isku qaadno anigay kuwa asnaamta caabudaaya dagaal safkooda ha gelinina oo aniga ha igu hiilinina ballankaas way qaadeen waxay yidhaaheen in adigaaba nooga sokeeyaba nimankan sanamay caabudaayaan annagu ilaahan rumaysanna kuwa aan ilaahay rumaysnayn sidee annagu saf ula gelaynaa way ka baxeenoo waa kuwii xilligii dagaalkii khandaq dhacayey waa kuwii nimanka yahuuddu taageeray mushrikiintii oo safka mushrikiinta ka dagaalamayey safka mushrikiinta ayay ka dagaalamayeen marka ballanka kaasna waa lagu fasiraa ballanka kaasna waa lagu fasiraa waa ballankii ay nabigeenna la galeen calayhi salaatu wasalaam oo ay jebiyeen wey marka bal aktaruhum laa yu'minuun bashan maxay radine oo idraab ay u tahay yay idraab u tahay idraab waxay u tahay la yidhaha fariiqun ereyga fariiqa waxaa loo isticmaalaa sida badan wax yaraa loo isticmaalaa nabadahu ballanka waxaa tuuraaya fariiqun ayaa tuuraaya koox kooxdaasoo minhum ka mid a fariiqa marka dad min cindi illahi musadiqun lima macahum nabada fariiqun min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi wara'a duhurihim kaannahum laa yaclamuun walamaa waktigii jaaahum yahuudii rasuulun ugu yimid min cindi illaahi ilaahay agtiisana uu uga yimid rasuulkaasoo musadiqun rumaysan limaa ayoladii kii rumaysan macahum yahuudda micigooda ahaaday nabada waxaa tuuraaya fariiqun fariiq ayaa tuuri fariiqaasoo min aladiina kuwii ka mida uuutulkitaaba kitaabka la siiyey kitaaballaahi kitaabka ilaahayay tuuraayaan fariiqaas waraa'a duhuurihim dhabarradooda gadaashooday ka tuuraayaan ka'annahum ayagoo laa yaclamuuna aanba ogeyn oo kale anna allaaha arsalahu inuu ilaahay soo diray kuwa aan ogeyn oo kale iska dhigaaya walamaa jaaahum yahuuda rasuulun rasuul markuu u yimaado rasuulkaasoo min cindillaahi ama min cindillaahi jaa'a ku tacalluji walamaa waktigii jaaahum yahuudii rasuulun uu yimid min cindillaahi ilaahay agtiisana uuga yimid rasuulkaasoo musadiqun limaa ayoladii kii ruma